shilka aada iyo aada in loogu hanweynaa waanu ognahay toban biloodoo lasoo dhaafay laba shilin runtii aada iyo aada in loogu hanweynaa waa ogtahay annaga lafteeda ugu hanweynayn waxaa khilaafka iyo wixii jiraba in la dhameeyo ayaanu diyaaru ahayn laakiin nasiib darro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu diyaar uma ahayn inay cid la heshiiyaan ama in la heshiiyo ama soomaali waa tahay maxaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee la isku mari waaye shirku oo u socon waayey waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid ah sharcigii doorashooyinka oo horey uga hadalay baydowa sharcigaas markii laga hadlay waxaa la ogolaaday oo keliya in qof iyo cod doorasho ah laga qabto soomaaliya laakiin electromodelka ama sida doorashada loo samaynayo ama waktiga midna laga baxo arrintaasi waxay ahayd arrin madlan oo ahayd inta shir la isugu yimaado in laga wada hadlo arrintii iyagoo dowlad goboleedii cidna arag wixii ay rabaan bay geeyeen baarlamaanka taas waa mid midda labaad galmudug iyo jubbaland hadda jubbaland faragelin unbay ku hayaane arrinta oo disaasterka oo aada iyo aada u dhibka badan oo runtii aada iyo aada markaad fiiriso u culus oo wax kasta dhinac kasta taabanaysa tan galmudug wey mudane madaxweyne markaan u imaado tan galmudug adigu ma wax galmudug u gaar ah ayaad shirka uga baxday mise wax guud oo la isla qaadan waayay ayaa jira gaar ahaan iyo guud ahaan labadaba galmudug waxa saddex degmay ahayd markii aniga aan imanayay waa toban degme gebigeedaba afar shabaab baa haysta saddex degmo ayay joogtay ana waxaan ku dadaalay saddexda degmo oo kale inaan soo celiyo maamulkii gobolada dhexe ahlu sunna iyo waxaan isku soo diray galmudug markii laysku daray baarlamaanka laysku daro laba dastuur laysku daro hal dastuur iyo hal baarlamaan laga soo saaro ayaa heshiis ku ahaa dastuurkii laga soo saaray baarlamaanka laga hasaxiyey baarlamaanka laisku daray sidaad ogtahay hadda ka hor waxaa dhacday shirkii imbigaati markii laga tegay dowladda cabdullaahi yuusuf waa tii maxkamadu meelaha tageen asmare iyo aadeen waa laga hadlay waa tii laysugu yimi jabuuti waagaas markaa waxaa ka haray teerabkii sagaal bilood waxaa laga dhigay laba sanaa lagu daray si dadkii cusbaa ay u helaan waqti ay shaqeeyaan sidoo kale ayaanu yeelay middan markii laysku yimid sanad iyo bar laba sanaa ka hartay tii hore laba sanoo kaleaan ku darnay si ay dadkan iyo ninkan prime ministerku ay maaragtay mas-uuliyaddeedii aan qaarka siyaaray iyo baarlamaankii la keenay iyo wasiiradii si ay u shaqeeyaan u shaqeeyaan waxaanu siinay wakti laba sano ayaanu ku darnay labadii samaxa sideedana dastuurada soomaalida o dhan waxaa ku yaala qofka xildhibaankaa marka la dhaariyo waktigiisu waa afar sano madaxweynaha marka la dhaariyo waktigiisu waa afar sano waxaba yaraatee ka dambeeya oo hadday saa noqoto saasay noqonaysaa ma jirna waxaanu efectigareynay marka in labadii baarlamaan laysku daray dastuurkii la ansixiyey markii la ansixiyey waktigii wuxuu dhammaanayaa labada kun iyo kob iyo labaatanka labada kun iyo laba iyo labaatanka horaan sidii ayaanu ku joognay dowladda federaalka iyadaa soo dhoweysay madaxweynaha villa soomaaliya ku ansixiyey waa lagu saxeexay dhuusamareeb baa la tegey isku darkii madaxweynaha ka qayb galay wixii saas haay oo dhan dowladda federaalka waxay yidhahdeen wax ka jirada maaha tii hore oo ordikariinu madaxda ka ahaa labadii kun iyo shan iyo tobankii taun baa jir dhibaatada halkaa ayay ka timid haddiiba ay arrimahaas jireen oo aad si guudna doorashooyinka iyo arrimaha la xidhiira aad isku mari weydeen tan galmudug gaarka u ahna aad isku mari weydeen maxaad u tanaasuli weydeen ka mas-uuliyiin ahaan iyo ka odayaal ahaan horta annaga meesha nimanka waxaanu hor dhignay intaas oo meelootan galmudug taas sharciga doorashooyinka sharciga khayraadka in wasiirada wasaaradaha kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa federaal yacni isku xil u samayno waxyaalaha aada u fara badan oo kale waxaan kaloo ka hadalnay magaalada muqdisho maqaamkeeda in la sameeyo dhowr milyan oo qof baa ku nool xuquuqa ma laha doorasho kama dhacdo in ayagana meel la dhigo wax allaale iyo wixii dowladda federaalka aan noqon dhignay hal qodob kama yaaqari markii wax jiiji iyo wax la aqbalo wax la diido oo yaa dadka la isku diidaaye wax kulligood negative wax qaadi kara ma marka taas micnaheedu waxa weeye madaxweyne ma jiraan wax ilaa iyo hadda hal qodob oo aad isla meel dhigteen intaa uu shirku u socday hal qodob hal intii aan weydiinay hal qodob kama aqbalin dowladda federaalka waxaa ku hamanaysaa waxay yidhahdeen markii oo galmudug iyo jubbaland aan doorasho ka samayno dadka jooga bedello markaasaa shir la qabanaya waayahay dhanka kalena idinka ayaa eedda la idin saarayaa waxaa la leeyahay cidda ay wax ka socon la'yihiin waa idinka maxaa taa kaga jawaabaysaa adan waxaan uga jawaabaynaa nimankan quursiiyo qatooyin lagu hayaan waana quursadeen kulligood inayna khaalsiyaan bay rabaan waana qadiyeena dhaqaalihii kii adduunka nooga imaanayay iyo kii aan ku lahayn federaalka labadii way goosteen wax allaale waxay noo hayaan inayna inqilaabaan oo dilaan ama xilka sheenada laga saaraan mooyaane wax kaloo ay rabaan ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in laysku yimaado oo dowladdii way tagtay way socotay la badbaadiyo waa mahadsantaa walaal